abaalmarintaas muxuu ahayto shakhsiga sanadka oo soomaaliya ama afrika ay u hesho fursaddaas runtii waana mahad ilaahay ahayd laakiin waxayna ku salaysneed muxuu ahayto dadaalkii dheeraa oo muxuu ahayto wakhtiga dheer shan labaatanka sana ahaa ee ahaa dhanka adeegga caafimaadka ama u gargaarka bulshada soomaaliyeed oo aanan ka dhaqaaqin anigii dhakhaatiirtii saaxiibaday ahaa iyo muxuu ahayto howlihii caafimaad ee baaxadda lahaa wakhtigaas dhibaatada badan oo la soo qabtay iyo muxuu ahayto cisbitaalladii dib loo soo furay oo ahaa cisbitaallo kala duwan ahaa sidaa uu ku jiro cisbitaalkii kaysanay waxyaabaha ay qiimeeyeen ayaanu ka hadlaynaaye marka arrimahaasay ku wajahneed ugu dambaynna arrimihii emergencyga muddada dheer ahaa oo kadibna in arrimihii jaamacadda oo dib loo unkay ama dib loo abuuray taas ayadana waxay ahayd waxyaabihii muxuu ahayto lagu qiimeeyey iyo muxuu ahayto dhakhaatiirta la soo saaray maanta oo ka howlgelaysa waddanka iyo kuliyadaha kale oo kala duwan oo maanta maaragtay ilaa sagaalka gaaraaya